waa tahay khiyaarta hawada nagala socotaay halkaad naga dhegeysanaysaan waa shabakada wararka ciyaar dotcom iyo caalamka oo dhan waxaa website-ka jidbaale lagu daabacay in odayaasha buuhoodla qaar ka mid geysimaduba ay xiriir xagga telefoonka la sameeyeen madaxweynaha maamulka somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo xil xiisada iyo arrimo colaadeed ay ka taagan yihiin deegaanka buuhoodle iyo beliga hagogalo dagaal ay deegaan ka dhaceen waxaana odayaashaasi lagu dhililay inay lacag ka qaateen xawaalada habshiil iyo meelo kaleba waxaan ugu horeysiiyey suldaan siciid cismaan cali oo aan weydiiyey waxa uu kaga jawaabaya eedeyntaasi iyo weliba dhaar uu sheegay inuu ka dhaaranayo inuusan wax xiri la sameyn dhinaca madaxweyne siinayo suldaanku wuxuu ku bilaabay dhaartiisa suldaan kusoo dhawaw ceeg dadka
anigu waxa la sheegayo oo aa la garan karo ninkii caqli lihi garan karo axmed maxamed silaayo maanu wada hadlin shan wiig iyo toddoba wiig toonna xaashaa lila lacagaan maanta rasaas u siistan inuusan iisoo daraynin docolka baaraameed baa og wallaahi imana soo dirin bilaahi ima soo dirin tallaahi ima soo dirin midnaba ima soo dhigin xawaalad iyo mid kale toonna ima soo dhigin mana arag kuwa rimaysanaya ee imika le dhulbahantaha sheeganaya dibadaha baalaha xunxunka ee tuugtu qortay dhawr dhawraya ele lacagtii wayni ka xayiray oo lacag baa laynii soo dirayow qiimihiina awalba waanu ogeyn waanu ogeyn awalba qiimihiina annaga lacag maanta nooma soo dirayo noomana soo dirin mana weydiisanayno oo si xund waxuma weydiisanayno umana cidna nooma siin jirin umana aanu qaadan jirin sidaa weeyaan arrintaasi waxay aada burburka wiilasha yar yari wadaan ee dibadda iyo gudahaba laga wado ee aanu ognahay qarannimadiina lagu baabiinayo lagu kala jebinayo ee xooggiina lagu kala baabiinayo waxaanu leenahay haddaad la soo hadashaan odayaashoo tiraa waxaasi ma jiraan waxaad na weydiisaanba waxaasi ma aha asalaamu calaykum